بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله wuxuu u baabaysan yahay baabu fadluljihaadi jihaadka fadligiisa baabkiisii weeye iyo walkhuruuji bixiddii fii sabiili illaahi ilaahay dariiqii loo baxayo ujeeddadu waa jihaadkii weeye wax kale maaha oo ruuxuu u baxayey jihaad uu u baxayey isagoo ujeeddadiisa ay tahay litakuuna kalimatu llahi iyo alculya kelimada ilaahay tasareysa inay noqoto oo alkhuruuju fii sabiili illahi waa khuruujkii iyo bixiddii loo baxayay jihaad gaalada la jihaadayo si ay kelimada qaradku iyo ujeedadna ay tahay ruuxaa baxaya inaan wax kale ujeedina ay tahay litakuuna kalimatullahi alculya bal fadliga ay haddaba umuurahaasi leeyihiin ama arrinkaasi ayuu baabkiisii yahay وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna جرير عن عماaرة وهو بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة qال أنه qال سندka xataa dhowaana oo dee barhkoodna waaba inta badan mala habeen kasta waa ku jira amba sidaa زhayri ama habeen haddaanu ku jirin habeenka kale waa ku jira qolooyin kalena xataa abwaabtii inoo dhoweydba waan ku soo aragnay oo waa dad soo noqnoqda ee uma jeeda abu hurayre inta ka horeysaan ujeedaa abu zurcana waa ibn camr ibn jariir sidan xalayba ama casharkii ka horeeya bay noogu sugnaa daba abu hurayra ayaa wuxuu ihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi tadamana allahu liman kharaja fii sabiilih tadamana allahu rabbi wuxuu u damaan qaaday oo uu u kafaalo qaatay liman shaksigii kharaja baxay fii sabiilih waa dee jihaad buu u baxay gurigiisii iyo dadkiisiiyo waa ka tegay si uu dee u soo jihaado dee arrinkuna waa ah inuu qaradkaas iyo ujeeddada u baxeenu wax kale ahayn haddaba kaa damaanka halkani na ilaahay subxaana watacaala ballanqaadkii ugu ballan qaaday dadka iyagu waxa weeye dee nafahoodii iibinaya ee iyagu dagaalamaya jihaadka u baxaya iyagoo ikhlaaskaasi jira inay janno leeyihiin taas ay leeyihiin waa taa taxqiijinteedii iyo sugiddeedii la sugayay baa qaradku yahay xadiidka tadamana allahu iyo takafala allahu iyo tawakalaya inta daba iyo intaba alfaadi way soo aroortay macnuhuna kaa weeyaano waa mawcuudkii ilaahay subxaana wa tacaala dadka caynkaasa ugu ballan qaaday janno inuu siinayo xaqiijintii uu xaqiijinayay uu sugayay isagu islaasimiyey iyagii ugu ballan qaaday ugu damaan qaaday taas baa macnuu yahay tadamana allahu liman kharaja fii sabiilih laa yukhrijuhu xaal aanu bixin ahayn oo isaga aanu saarahayn ilaa jihaadan fii sabiili wa iimaana bi wa tasdiiqa birusuli oo wax bixinaya aanu jirin oo ka saaraya beledkiisi iyo halkii uu joogay ilaa jihaadan ilaa liajli jihaadi weeye jihaad daraadii uu mooye fii sabiili aniga sabiilkay uu ku jihaadayo iyo wa iimaana bi waliliimaani bi iyo rumayn oo aniga i rumaynayo wixii dee aan ku yaboohayn kuba ballan qaaday iyo wa tasdiiqan walitasdiiqi rumayn birusuli rusushayda wacdigoodii oo rumaynayo bal kale in yar baan ku yar joogsanna alfaadaha ayaa u yar baahan meelo qaarkood iidaax ahaan taba horeysa waxa weeye bal laa yukhrijuhu ilaa jihaada fii sabiili wa iimaana bi wa tasdiiqa birusuli nusqooyinkii matalan dee kitaabkeenan waxa wada dhacay dhammaan saa imika inoo taalo in la nasbiyo ah ilaa jihaadan iimaanan tasdiiqan sidaas baa nusqooyinkii kitaabka dhacay walow ay noo dambeyso riwaayaadka ama duruqda dambe xadiidku leeyahay waa dariiqa acraj ama yaxya ibnu yaxya marka leega sheekhaa muslim dariiqiisa ilaa jihaadun fii sabiili wa tasdiiqun oo la rafciyo rafcadu aada bay daahir u tahay laakiin halka nasbada dee waxa weeye laqbadaydiina waa ta aan laqbaynaye ayaa waxaan leeyihin kuba nasbaynaa tan sharaxa inoogu sugan mafcuulu liajrihi inay tahay oo markaa uu noqdo macnuhu waayo riwaayada dambe waan arki doonaaye rafcad oo aad bay daahirtaasi u tahay aan markaa taqdiirku noqdo sida uu sheekuba qadarayo laa yukrijuhu xaal aanu saarahayn oo almukhriju waa wax bixiya oon ahayn ilaa jihaadan w aan u baxahayn ba wey wax kale ilaa jihaadan ilaa liajli jihaadi fii sabiili wey dariiqayga inuu ku jihaadayo mooye ujeeddadu magac ma doonayo adduunye ma doonayo wax kale iyo waxyaalo kale uma baxayo ujeeddada uu baxayaa waxa weeye de waa litakuna kalimat ullahi hiy alculya oo ah inuu ilaahay subxaanah watacaala dee ciddii ka gaalowday la jihaado la dagaalamo isagoo wacdigiisi iyo ballanqaadkiisi iyo guud ahaan rumaysan rusushiisiina rumaynayo adigoo ikhlaaskaasi uu jiro sida alfaado kaleba inoogu dambaysa mar taasi waa xagga marka la eego nasbadan xagga kale lafdiga hore haddaan eegno tadamana allahu liman kharaja fii sabiilih lafdiga sabiil imaka wuxuu u idaafeysan yahay dee damiirkan damiir qaybe ah oo ilaahay sabiilkiisa ruuxii u baxay wuxuu u damaan qaaday kafaalo qaaday daahirkaas de ama muqtada daahir waa cibaarada iyo siyaaqu suu socdayna wuxuu keenayay tadambana inay dee isaga waafaqdo oo la yidhaaho laa yukhrijhu bal ilaa jihaadan baan iska nasbisanabe fii sabiilih wa iimaanan bihi wa tasdiiqa birusulih oo dee si ee damaairtii ay u midoobaan oo siyaaqi u wada socdo waayo hadalku hadal hayba ama maxal haybe ayuu ahaa damiir xaadirana waata ama damiirkii dee mutakalimna waa ta halkan uu inoo yimi marka iyada taas horta mid weeya waxaan odhanaaba de waa iltifaat oo waa wax dee usluub asaaliibta luqada carabeed kaa mid oo dee macruuf oo kolley arrimana loolaba yimaado irtifaat baan odhanaynaayoo halkii dee damiirkii qaybo ayaa laga tegay irtifaatkuna macnaa waa intiqaal min usluub ilaa usluub un usluubkii ahaa qaybo kuba socday ayaa waxaa laga tegay oo loo wareegay un damiir mutakalim taas looba wareegay bal markaa taas weeye waa arrin aan odhanaya lakiin ibnu malik oo kale raximah llahu tacaala horena mala waxaan uga soo naqliyey wuxuu leeyahay kitaab shawaahid tawdix watasix limushkilaati aljaamic saxiix laba yidhaah macnaa waxa weeye waa bukhaari kitaabkiisa waxyaalihii dhacay ee bal matalan lagu tirinaya sida meelahan oo kale inay ishkaal leedahay ayuu kaga hadlay kolleyna kitaab bukhaari baa la dhegaysanayey lana dabdinayey isaguna waa joogay waa nusqadan aada u shahiirka itqaanka badan marka la eego nusqooyinka bukhaariya yuniniya bal matalan sheekaas baana ahaa kii dee waxa weeyaan riwaayaadka bukhaari dabdinayo ibnu malikna waa joogay meelaha ishkaal kale yimaada ayuu bal ka jawaabayey ama tawjiihinayay tiibaa deeta waxay noqotay in kitaab ina soo gaadhay uu noqdo dee aimaduna ay wax ka soo naqliyaan haddaba halkan waxoogaa hadalkiisu waa dheeraay laakiin khulaasada kalaamkiisa haddaan soo qaado wuxuu isagu yidhaahaa warow sheegay arrintaa horen sheegayo dee in iltifaatkaasa mataasi uu jiro waxaa meeshii ku sugan bal taqdiirkii haddii imaka hadalkaa hore uu haybo un wada yahay laa yukhrijuu ilaa jihaadan ama jihaadun bay noo dambaysa fii sabiilita wax taqdiiroon u baahaneen iyo ta'wiil ma jireen laakiin hadalkii markii hore siduu ku socday iyo sidan uu imika u guuray ayaa taqdiir u baahno markaa isagu siduu isagu ku tago waa halkaa waayo xadiidka dee bukhaarina iyo muslim bay wada leeyihiin wuxuu leeyahy waxaa ku sugan qowlkii oo la xadfo oo dee maquulkii iyo wixii la yidhina uu baaqi yahay ama maquul qowlkiina lagu kaaftoomo waxaanu idhaha kalaamka carbeed marka la eega waa shay jaa-isa faafayn ah ama waxaan xadfanaya qowlkan xadfanaya xaal ha ahaado ama yaanu ahaanin oo marka uu xaal yahay qowlna xadfan yahay aayaad qur-aan uu soo qaato waxaa kaba mid ah ilaahay qowlkiisii malaa'igta isagoo kaba hadlayay wayastakfiruuna liladiina aamanuu rabbanaa wasicta halkaas eeg malaa'igtii baa laga warramayay oo malaa'igtaas ama xamaladii carshiga dadkii iyagu mu'miniinta bay dembi dhaaf ilaahay u weydiinayeen rabbanaa baa timi marka halkan wuxuu leeyahay qowl baa xadfan maquulkiina waa kan jooga oo laguma kaaftoomay oo macnuu muxuu noqonayaa wayastakfiruuna liladiina aamanuu qaa'iliina rabbana xaalay kuba qowlayaan waxaa la mida waid yarfacu ibraahimu markaa alqawaacida min albeyt wa ismaaciilu rabbana taqabal mina taasna waa qaa'ilayni oo qaa'ilka markaa qowlkii oo xadfan xaalana dhacay xalay yihiin kuwa ku qowlaya maxay rabbana taqabal mina bal markaa in halkana wuxuu leeyahay waa tan bay la mid tahay o markaa macnuhu muxuu noqonaya haddaan taa ku socono bal tadamana allahu liman kharaja fii sabiilih qaa'ilan xaalu yahay ilaahay mid ku qowlaya markaa waana xadiis qudsiya eeg marka halkan aan qowlkii soo dhigaynaa waana tawjiiha ibnu malik kitaabkiisa aan sheegayo kitaabkuna waa madbuuc waa sida kagama soo noqlinaya waa dee kole laa yukrijuhu ay qaa'ilan xaal yahay mid ku qowlaya laa yukrijuhu waa xaal aanu saarahaynoo ilaa jihaada fii sabiili markaa markaan qaa'ilan idhaahnona dee damaa'irtani caadi waay saasay inoogu hagaagaysaa bal in taas mid weeye arrinta kale bal jirta xadiidka waxa weeyaan hadalku siduu markii hore qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam tadamana allahu marka siyaaqa xadiidka bilowgiisu wuxuu keenayey inuu xadiid axaadiisii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu yahay taasba weeye inta dambena laa yukrijuhu ila jihaada fii sabiilihi fahuwa calaya daamin an adkilah o arjico ilaa inta dambe xadiidka bal waladii binafsihi inta ka soo horeysa muxuu keenayaa inuu xadiidku xadiid qudsi yahay taas oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaah inoogaba warinayo kollayna in xadiidkan duruqdiisa iyo alfaaduhu ku yimi ee alfaadoo yar kala duduwan baa timiye xagga marka la eego xadiid qudsinimo axmed iyo nasaa-i oo kale xadiidka markay warinayeen waxa kuba yimiba waa can rasuulillaahi fi ma yarwi can rabbi oo taasoo kale waa siiqadii xadiid qudsiga lagu warinayay tirmidi oo kale xadiidka dee mid macnihiisa laama taas oo kale maxaa dhacay markii dee qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam qaala allahu tacaala iyaduna waa dee siiqooyinkii xadiid qudsiga lagu warinayo bal waxaan leenahay macadee guud ahaanba xadiidku inta dambe mooyaane axaadiistii qudsiga ahayd ama taas buu kaba mid yahay weeye bal waa inihii aan doonayey marka la eego xadiidka walow in aynoo dambeeyo dee macnihiisi macnihiisii maynaan geline xagga marka la eego alfaadihiisan hore inaan isku yar baraarujino haddaba tadamana allahu liman kharaja fii sabiilih bal aan ku socdo sida ibnu malik markaa ku sugan ama kalaamkiisa kalaamka asal waxa amaan leeyahay kitaab ahaan ugumu talageline ma jirsoo joogay oo bukhaari lagu warinayo o aimana ay joogtay nin imaamana waana nusqada de matalan waa aada waxaa nusqada u ictimaadsan dee kutubtan bukhaari ama sharaxday oo kale kitaabka jaanibkaas ugu daqiiqsan xagga riwaayaadka bukhaari waa kitaabka irshaadu saari la yidhaha qastalaani leeyahay waayo nusqadan buu riwaayaadkeedii oo dhan yee la dambinayiyo raggii kala duunaa waxa weeyaan ayuu soo naqlinayo inta badan waxba kama taga nusqooyinka ama riwaadi baan ujeeda nusqooyinka ma ujeeda waa riwaayaadkii kitaabka laynoogu soo naqliyey bukhaariya laynoogu soo gudbiyey walow xaafid ibnu xajarba uu ishaaro shuraaxda kale ay ishaaraan lakiin xaafid ibnu xajar marka horeba dee wuxuu ku salaysan yahay riwaayo macruufa waa abu dar can mashaayikhihi halaath marka kuwa kalena kol uu ishaarayo kol aan u ishaarina way jirtaa waana dadkan mutuunta aan ku arkayna kariime iyo sarkhasi iyo musamli iyo kushnayhani iyo qolooyinka caynkaasa abudar iyo waa ruwaad ka dambeysay bukhaari kitaabkana inoo soo naqliso inoo soo dabdiso nusqadaasna kolleyna mala dee waa nusqadaasna waa la madbaceeye oo bulaq dabcat bulaq madbacat bulaq haddaba muxuu ihi qaa'ilan xaalu ku qowlayo ilaahay laa yukhrijuhu xaal aanu saaran iyadoonu saarahayno beledkiisii de aanay waxba aanu saarahayn oonu beledkiisii ama mukhrij iyo wax bixiya ila jihaadan ila liajli jihaadi fii sabiili wax kale maaha wax kale uma baxayo waa jihaad aniga sabiilkayga uu ku jihaadayo wa iimaana bi watasdiiqan birusuli haddaba ruuxa caynkaasa ee sifadiisu ay taa tahay ilaahay waa tadamana allahu lahu waa tan tafsiilkeed iyo bayaankeedii oo fahuwa ruuxaas ama shaksiga caynkaasi calaya aniga korkay daaminun ay duu damaanin bal tan baan laqbadu siday noo hagaagto in daaminun ay duu damaanin waa damaan mid u saaxiiba waa ruux ama shaksi loo damaan qaaday weyo ilah baa u damaan qaaday isagaa u kafaalo qaaday markaa daaminun waxaan leeyahay duu damaanin waxaa kaloo dee iska banaan halkana shuraaxda ay noo soo naqliyaan in daaminun faacilkan ama ismigan faacil bimacnaa ism mafcuul aan kaba dhigno oo markaan idhaahno fahuwa calaya daaminun ay madmuunun weeye oo isagu kaas aniga korkay waana taxqiiq wacdigiisii uu ku ballan qaadiye sida ilaahay uu isu laazimiyena uu u siinayo wixii u xaqiijinaye waa isagu madmuunun sida maa-un daafiq oo kaleo dee madfuuq bimacnaa madfuuq ay kuma fasiraan daaminun ama duu damaanin an udkilahu inaan geliyo wixii loogu ballan qaaday waa tan wixii loogu damaan qaaday waa tan an udkilahu inaan geliyo aljanata jannada aw arjicahu ama se aan celiyo arjicahu aan celiyo oo ilaa maskanihi gurigiisii iyo waddankiisa aladii maskankaasoo kharaja minhu de waa halkii uu kala yimi aan dib ugu celiyo ujeeddadu ee in adkilahu janna inta la dilo oo dagaalkii lagu dilo oo markaaba janno ilaahay geliyo iyo amase inuu ilaahay soo celiyo oo isagoo dee nabad qabo dagaalkii ka soo badbaaday lagu soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisii aladii maskankaasoo kharaja minhu kaba soo baxay ficilka rajacana laazim iyo mutacadiba uu noqdaa hore waanu soo aragnay markuu laazimkaiyo waa ka badan oo dee rajaca uu laabmay taas yarjicu rujuucan mutacadi markuu yahayna ficilka naftiisii iyadoon hamse iyo waxba la gelin tani waa hamsadii mudaarica ama hamsadii dee ayay dee noqotaayoo rajacahu uu celiyey taas sida ilaahay ba qur'aanka uu ku yihi fain rajacaka allahu ilaahay hadduu ku celiyo oo dee uu ku celiyo kuwa dee daaifada munaafiqiintiiyo bal haddaba markaa arjicahu inaan celiyo way markaa uma baahnina halkan intaan idhaahno hamsadii tacadiga keenaysaan usoo qaadana aan ku dabdino hamsada dambe oon idhaahno urjicahu taas ee arjicahu ilaa maskanihi aladii kharaja minhu naa'ilan xaalu yahay mid asiibay oo gaadhay maa naala wixii uu helay waasiibay oo min ajrin maadii bay bayaan u tahay mintuye min ajrin ajri ah aw haniimatin ama se haniime ah xoolo iyo dee haniimadii lasoo helay ah xadiidka duruq buu yeelan doonaa insha allahu tacaala waana inoo socon doontaayo dee baabkaba in kolley xadiid kale inooguma soo socde waa xadiidkan iyo duruqdiisi iyo riwaayaadkiisi waana yar badan yihiinba waana xadiid kolley kalaamka culimadu ku yar badbadaya meelahan dee yar u yar baahan tawjiihi iyo markaa taas oo kale xadiidka markaa waxa weeyaan arrinkan ilaahay subxaanahu watacaala uu damaan qaaduu ruuxa mujaahidka ah ee fii sabiili jihaad ee uu damaan qaaday waa laba mid weeye in ilaahay janno geliyo macnaa inuu isagii inta la dilo janno uu galo janno gelinteedna waaba dee mubaasharatan iyo markaa la dilaba inuu janno gelayo oonu dadka kale beri dambe wixii dee janno gelaya ay gelayaan aanu taa laba mid ahaynba waana tii ay soo aroortay dadka iyagu shuhaadada ah arwaaxdoodu inay duyuur matalan dee ku sugan yihiin xawaasishood iyo dee joofafkooda ay kuma sugan yihiin oo jannada meeshay doonta ay kaba marayso ama ka daaqayso haddaba janno markaa in laba geliyo waa mid waa haddii la dilo amase in gurigiisii lasoo lagu soo celiyo waa arrin cad laakiin maxaa xadiidka xaggiisa dambe dhacday waa markan dambe la soo celinaya uu soo nabad noqdo naa'ilan xaaliyay mid gaadhay asiibay helay maa naala wixii uu helay oo min ajrin aw haniimatin ajri ah ama haniimo awdani horta lishaki maaha awduna markay dee imika tawiican kaba dhigno waxaa daahirka xadiidku yahay ruuxu hadduu soo noqdo oo wax haniimo aanu soo helin dee ajri buu la soo noqday haddii laakiin uu xoolo soo helo oo uu haniimo soo helo marka waa inaanu awdan markan litawiic ka dhigna ajri la soo noqon oo muhimku waxa weeye haddii la dilana waaba la dilayo jannadu gelaya laakiin haddii uu soo nabad noqdo haddii uu wax soo helay maal iyo haniimo uu soo helayna tan baa dee nicmo kaloo ilaahay ugu nicmeeyey noqonaysiiyo badbaadadan ilaahay soo badbaadiyeyo taasay noqon haddii aanu waxba soo helinna waa inuu bal matalan ajri dee uu helayo iyo sawaab helayo laakiin de waxaan ognahay oon shareecada xaggeeda kaba ognahay iyo usuusheeda iyo qawaaciddeeda iyo nusuusteeda ruuxaa jihaadaya kal haddii ikhlaas meeshii jiro hadduu waxelo iyo haddaanu waxerinba kolley ajri inuu jiro ajri inuu helayo taas weeye xadiidkuna waa ka tan kuba yimi marka taa daraaddeed saa-in arrinkaa jira daraaddeed ayaa waxay culimada qaarko ama ay halkan kaba dhigeen awdani waa bimacna alwaaw inay taas inay daahirku wuxuu keenaya inuu ajri aan khaniimo lahayn haddii aanay khaniima jirin waa ajri buu la soo noqon haddii kalena waxa weeyaan ajri in khaniimadii buu la soo noqonaya oo markaan awda litanwiic ka dhigno ee dee arrinta aan sheegay daraaddeed ayaa waxay culimada dee halkan yidhaaheenba awdani bimacna alwaaw weeye oo markaa macnuu noqdo naa'ilan xaalu yahay mid gaadhayo helaya maa naala wixii uu hele u asiibay oo min ajrin ajri ah aw khaniimatin wa khaniimatin iyo khaniima oo markaa laba xaaluu noqon hadduu ruuxu uu soo hungoobo inay waxba soo helinna ajrigii waa leeyahay haddii kale oo ay khaniimo soo heleenna dee khaniimo iyo ajrigii bay wada leeyihiin khaniimadiina way leeyihin oo waa wax ilaahay u baneeyo xalaal lagaba dhigay ajrigiina way leeyihin bal markaa awda oo bimacnaa wow lagaba dhigo abi daud riwaayadiisa sidaasaa kuba sugnayd sharaxna waata idinku sugan qolooyinkana sharaxaysaa walow aniga wow ziyaadiya ay halkaa taalo wakada waqaca bilwaawi wa fi riwaayati abi daud wowdi ma jirto waxaana sharaxa sheekhu inoogu sheegayaa muslimna riwaayo inoo dambaysaa inay dhacday bal riwaayada markaan gaadhno oo macnaa wow ay dhacday ayaan arki doonaayo waa tan wey bal waxaan leenahay dee nusuustii kale taa inoo faa'idaynaysa lakin bal xadiis baa jira kolley filaya cabdullahi bn camrin saxaabiguna ahaa bacda asxaabi sunana ay wariyeen oo ahaa ciddii ama kaasiya iyo dee fi'ada iyo kooxda duusha ee iyagii waxa markaa soo hungowda ajrigoodii oo dhan bay helayaan kuwi iyagu wax soo helaana waxay la soo laabayaan oo bal matalan ama waxay dedejiseen tacajaluu hulutay ujuurihim ajrigoodii labadi markaase dee saddex meelood laba meelood ahaan bay soo dedejiseen oo macnaha xadiidku tufaa'ideynaya waxa weeye bal kolley ajri waa jiraaye laakiin ruuxii aan waxba soo helin iyadoo tacabkii jihaadi iyo rafaadkiisiina uu laba kulmay ajriga uu helayo lama sinna oo ajriga uu kan isagu wax soo helo helayo isagii waa qeyb ajrigiisii ka midoo loo soo dedejiyey bay noqon khaniimadani oo macnaha ajrigu waa ka nuqsaansan yahay uu helaya ajri waa helayaye laakiin uu ka nuqsaansan yahay bal ajrigii uu helaya kia waxba soo helinoo bal axaadiisana waan iskuba fasiranaynaaye awdana bal haddii aan dee bimacna wow kaba dhigno kolley xadiidkaa kale siduu inoo faa'iideynayo ajriga khaniima way israacayaanbe laakiin ciddii iyadoo aan waxba soo helin oo soo hungowday ajriga ay helayaan iyo kii isagu wax soo helay ajriga uu helayaa isma leeka weeye kan baa ka nuqsaansadaanaysa waana xadiidkaa kale aan sheegaya cabdullahi ibnu camri xadiidkiisa ahaa ayaa taa inoo faa'iideynaya bal duruqda xadiidkuna way noo socon doontaa wuxu uhi rasuulka ilaahay waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu muxamedin moxamed naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay ma min kalmin nabar ma jiro waa qoon iyo jiraaxo yuklamu ay yujrax weeye la jaraaxaynayo la qoomayo ama lagu dhaawacayo fii sabiili llahi sabiilka ilaahay waa isagoo ruuxu ujeeda dee markaa jihaadkaas ilaa oo uu jiro jaa wuu imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayuu imanayaa waa maxaa imanaya waa kalmigii waa nabarkii waa jiraaxadii kahay-atii isagoo hay-adiisii laba mid ah xiina kulima maalintii la dhaawacay ee uu cusbaayo dhiiguu ka da-ayey xaaladii iyo hay-adii uu kuba sugnaa ama sifadii uu lahaayoo kale isagoo leh oo macnaa markii ugu sa dee laftika akdari ma kaanat waa waqtigu ugu dhiig badnaayo ugu markaa nabarkiina ugu cusbaa isagoo ah oo xaaladu ay taa tahay buu imanayaa sifaadkiina waxbaa iska bedelayo lownuhu midabkiisu lownu damin waa waxaan ka da-aya ama ka dareeraya midabkiisu waa midab dhiig wariixu urtiisuna miskun miski weeye miskiga adyabdiiba urtiisoo kale weeye oo xagga marka leega raayaxadiisu waa raayaxo udgoon oo la urinayo dee dadkii mowqifku ay urinayaan fadligiisii unbaana meeshii lagu shuhuraynaya la muujinaya labada xaalaba de waxa weeyaan shaahid wixii camalkiisiyana waa wataayo tani bay u noqonaysaaye midabkuna midab dhiig isagoo leeyahay urtuna urur miski ay tahay ayuu maalinta qiyaamaha la keenaya bal waa inoo socon doonaan alfaaduhu waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadih lowlaa an yashuqa inuu dhibo makhaafadeed iyo nicideed haddaanu jirin cala lmuslimiina muslimiinta oo maxay ah waa khuruuji weeye bixidayda aan baxayeen jihaada mar kastaba u baxayo taas oo muslimiinta si u dhibayaana waa xadiidka inooguba imane maa qacadtum maan hadhe fadhiisteen khilaafa sariyatin ay bacda sariyatin waa ciidan kooban oo jihaad u baxaya dabadood maan fadhiisteene sariyadii baxdaba taasoo taqsuu duulaysa fii sabiililahi abadan werigeyba ciddii baxdaba waan la raaci lahaa waan la bixi lahaa laakiin dee muslimiinta bay mashaqo taasi ku tahay iyo culaysoo say ugu tahay waa tan walaakin laa ajudu ma helayo saacatan maal iyagii wada gaadhoon ugu iibiyo gaadiidkii iyo sahaydii iyo wixii ay u baahnaayeen taa aniguma helayo faaxmilahoonan markaa qaado haddaan helayo saacadii oon u diyaariyo wixii ay fuuli lahaayeen ay ku jihaadi lahaayeen walaa yajiduuna iyaguna ma helayaan dee waa dhammaantood saacatan oo in badan oo fuqara ayaa jirtoon waxba aan helahayn oo dee rasuulkii ila aanay haysan rasuulka ilaahayna wuxuu dee iyagii dhammaantoodba uu siiyo sahay iyo gaadiidna ma wada helayo walaa yajiduuna iyaguna ma helayaan saacatan wayashuqu calayhim waxa iyaga ku adkaanaya dhibaya an yatakhalafuu cani oo markay arkaan rasuulka ilaahay oo baxay inay rasuulka ilaahay oo baxay ay ka hadrhaan dhib bay ku tahay naftoodii raalli kama noqonaysa inay fadhiyaan rasuulka ilaah oo baxay dee xaggii kalena awoodeyda iyo awoodoodu uma saamaxaysa mar kastaba dee inay ila baxaan marka taasaa keenaysa anoo kuwan dhowraya ilaalinaya inaan ka hadho dee sariye iyo khazawaad markaa dad ciidamadaa baxaya dee barhkood weeye barh waa raacayeen waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadih dawadito waa adkayn uu arrinkan dee dhaartuna tana waa si dee waxa weeyaan siyaaq in badan baan soo aragnay waana waxyaalihii dee markaa dhaarta kuma guntamayso dee ilaahay magaciisa iyo dee sifadiisa iyo taas waa umuurihii laguba dhaaranayay haddaba waladii nafsu muxamedin biyadi lawaditu waxaan ku tamaniyey ama jeclaystay waan ku tamaniyey weeye anii anigu akzuu inaan duulo fii sabiili illaahi oo fa uqtalu markaa lay dilo uma akdu kollay taqdiir baa jira riwaayana aanu dhammaynayn bukhaari way dhammaydeenoo way inoo dambaysaaba oo dee fa uxya baa meeshii taal laysoo nooleeyo markaasoo uma akzu aan duulo fa uqtalu lay dilo uma akdu ay haddana waa markaa dee fa uxya haddana laysoo nooleeyo ama uma uxya oo dabeeta marka laysoo nooleeyo dabeed akzu aan duulo fa uqtalu lay dilo macnaa waa muujin fadliga jihaadku leeyahay uu muujinayo ayuu shaygan dee khayrka ah laakiin aan dhacahaynba ayuu rasuulka ilaahay sidu taa u muujiyo uguba tamaniyey inuu waxa weeyaan dee hadiyo goor dee inta la dilo lasoo nooleeyo haddana jihaado la dilo lasoo nooleeyo taas laakiin dee waanay dhacahayn oo waxaa tirmidi oo ka uu wariyey jaabir bn cabdillaahi rasuulka ilaahay baa la hadlayey oo aabihii buu u sheegay inuu waa dadkii shuhada uxud cabdullaahi bnu xaram dadkii uxud laguma dilay ayaa wuxuu yihi dee cid kastaba ilaahay dee min waraa-i xijaab bu abuu la hadlayay ee laakiin aabbaha kifaaxan iyo muwaajihu kulaba hadlay oo dee tu yihi ee markaa yihi maxaa dee bal tamana calaya wax jeclayso tamaniyo isagiina wuxuu yihi waxaan jeclahay ama ku tamaniyaya ku weydiisanaya inaad iceliso oo haddana laysoo dilo taasoo markaasaa dee waxaa xaggayga ka horeysay inaan dee adduunyo laguma noqon ahaynba oo ruux dhintay aanu adduunyo kuba noqon ahayn ee tani laakiin waa fadliga iyo jihaadku leeyihiyo mansilada sare muujinteedun weeye dee umuurahani ma dhacayaan وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qala xadaثna بn fudayli can cmaarata bhada اsnaadi isnaadkaas bal xadiid kolley waana duruq damba inoo socon doonta haddii a la idhaaho waxyaalaha inoo soo kordhana waan arki doonaaye xaggan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee hadhidan uu sariyo iyo ciidamo baxayo intuu diro uu kaba hadhayay isagoo eegaya dadka muslimiinta ah xaaladoodee dee ay ku adkaanayso inay rasuulka ilaahay kaba hadhaan haddana aanay dee kuna adkaanaysa dhinaca kale inay baxaan oo dee iyagoon qudro iyo awood aan lahayn gaadiid haysan sahay aan haysan waxay nooguba sugan waa shafaqadii badnayd rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ilaahi baa ra-uuf raxiima kuba magacaabay muslimiinta uu naxariisanayey uu dhibrinayay weeyaanoo waxyaalo uu jeclaayo uu doonayo fadli weyn leh ayuu iska daynayey ka tegayey waa lirifqi bilmuslimiin taasba weeye arrin kalena hadday dee markay masaalixo kulanto isagoo baxa waa maslaxo arrintan kalena maslaxay noqotay laakiin dhib baaba bixidiisii dadkii muslimiinta had iyo goor markasta uu baxayay ugaba imanayso waa xaaladan uu rasuulka ilaahay sheegay bal markay masaalixdu iska hor timaado dadka ugu ahamsan oo dee in bal waxa weeye in lagu bilaabayo iyo dee rifqiga iyo muslimiinta u dhibrintooda ilaalinta la ilaalinayo bal taas xadiidka way nooguba sugan tahay arrintan kalena in waxa weeye oo bal matalan xaggan ah lawadituna dee walow uu tamani yahay rasuulka ilaahayna taa ogaa dee arrintan inaanay dhacahaynba in shayga khayrkaa ku tamanigiisa lagu tamaniyaa xataa haddii aanu kuuba suurtogelin waa niyo khayr ajri iyo thawaab bay leedahay arrinkanna waa ta ani dhan oo fadliga jihaadku leeyahay muujintii weeye weli axaadiisna way noo socotaayo duruuqda xadiisku وxadثna يحyى بن يحyى qال أخبرnا المغيرة بن عبد الرحمن الحزاmي عن أbي الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال تكفل الله وتضمن الله lي iyo تكفل توkل inta dhaba intuba waa alfaado soo arooray waa isla macnaa nidhi wuxuu ilaahay kafaalo qaatay لman جاهada في سaبيiله ka isaga sabiilkiisa ku jihaadaya laa yukhrijhu xaal aanu saarahayn min beytihi gurigiisa ilaa jihaadun fii sabiilih waxa u bixinaye gurigiisii ugaba baxay wax kale maaha wax kaluu doonayaa ma jirtee waa litakuna kalimat llahi alculya iyo jihaad fii sabiilih iyo watasdiiqu kalimati waa riwaayadaan sheegayna damaartu si keliyay ku wada timi iyo kelimadiisan rumaynteeda oo kelimadu say halkan ama dee culimadu kuba fasireen waaba dee shahaadadii kelimadu de waa ruuxa muminkaa ilaahay subxaanaه watacaala rumeeyey ee dee waxa weeyaan taasba in oo kelimadii taas baa laguba fasiray in oo kelimadii waxaa kaloo bal matalan kelimada halkan laba yidhi oo inay dee waxa weyan horta de waa litakuna kalimat llahi alculya de waa ballanqaadkan ilaahay subxaana watacaala dadka u ballan qaaday inay waxa weeye haddii ay jihaadkaa u baxaan janno uu gelinayo umuurahan tan baabay kelimadu tahay waa rumayntaa uu rumaynayo muxuu ugu ballan qaaday kafaalo qadi bian yudkhilahu ljanata janno inuu geliyo aw yarjicahu amase uu ku soo celiyay ilaa maskanihi aladii kharaja minhu maca maakii maci maala uu helay ee uu gaadhay oo min ajrin ajri ah aw haniimatin haniime ah oo xadiidkii maan leedahay duruqdiisii hore waa xadiidkii abu hurayra laakiin waxaa halkan imaamku raximah llahu tacaala sharaxa uu ku sheegay markuu awdan kaba hadlayay de waanan kasoo hadalo imaka kuma laabmayne in riwaayada yaxya bnu yaxya waa tan imakaan hayno riwaayada yaxya bnu yaxya ay dhacday wow oo markaasa uu sharaxa uu ku leeyay sheekhu ama imaam nawowi raximah llahu tacaala riwaayadan yaxya waxa weeye maca ma naala min ajrin wa ghaniimatin abi da-uudna riwaaye uu leeya taas baa dhacday xafid ibnu xajarna xadiidkan iyo duruqdiisa maruu kaba hadlayay iyo awdan say uu y dee wowdan iyo umuuraha mar uu kaba hadlayay dee hadal intan kaba dheer wuxuu isaguna sheegay riwaayada muslim oo acraj iyo yaxyu israaciye in iyadna wowi ay dhacday dee inagana imakamatiga waxa ii taalo waxaan filayaana inay mutunta sidaasi wada taalo awba inoo taale bal waxaan leenahay markaas duruqdan ama nusqooyinka kitaabka qaarkood ee waa taa uu sharxanayay nawowi xafnu xajarna uu sheegay oo halkan ah halkan aw aniga horta ii taalo bal idinkana waan filayaa une ayaa waxay leeyihin riwaayada yaxye waa wow bay ahayd waana macnahaan soo sheegno min ajrin wa ghaniimatin laba yidhaaho bal taas weeye laakiin aw baa ii taala xdثna cمر الناqd وزhير بن حرب qال xdثna سفyان بن عyynة عن أbي الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل laa يklmu lama dhaawacayo أحad أحad fي سبيل اللahi والlahu ilaahy baana أعلم og bman يukramu fي سaبيله waa جuملo اctiraadiye ah ama mctariضo ah oo macnuhu waa baraarujin laisku baraarujinaya ikhlaaskii iyo camalku haddaanu ikhlaas lahayn jihaad ba haba noqdee inaanu isagu dee ajri iyo hawaab iyo waxaan la isugu ballan qaaday camalka in la iska siinayay yeelanahayn ilaahay isaga og ruux kastaba qalbigiisu og yahay kan isaga fii sabiili lagu dh macnaha dad badan baa dee lagu dhaawacayaa lagu dilayaa laakiin kay niyadiisu ahayd litakuna kalimat اllahi hiy alculya kan isagu usoo baxay laa yukriju min beyti ila jihaadu fii sabiili watasdiiqu kelimati iyo ka isagoo ama magacdoon ahaa ama maaldoon ahaa ama masirdoon ahaa iyo waxyaabaha caynkaasa ama dadkii waa hadhay isagoo ka xishoonaya uba raacay haddii la dilo ama la dhaawaco dee ilaahay waa kala ogyo midna wacdigan buu leeyahay midna waxba ma yeelanayo bal dee waaba taas sida xadiis isna saxiixa inoogu sugnaayon soo aragnay uu keenayay in ruuxaas naarba uu ku gelayo ikhlaas la-aantan iyadoo lasoo dilay haddana naar loo kaxaynayo kol hadduu lahaa dee waa geesun ha lagu yidhaaho ama waa dhiiraya intiina adduunyo laguba yidhi bal markaa intani taas baa macnuu yahay waa baraarujin la isku baraarujinayo ikhlaaskii ajrigan ruuxa lihna kaa mukhliska inuu yahay ee mid kasta aanu ahayn wallahu aclam biman yuklamu fii sabiilih dadka hadday ka qarsoonto dadkani shuhaada ay u wada noqdaanna dee ka shahiidka iyo matalan isaga shahiid aakhira ah iyo ka shahiid adduunyo un aan shahiid aakhira ahayn ilaahay subxaana watacala way u kala soocan yihiin haddaba kaasi waxaan leenahay wallahu aclam biman yuklamu fii sabiilih waxa weeyaan dee mustatin iyo mustasnaa minhigii bay soo kala dhex gashay ilaa jaa waa imanaya ruuxaasi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal jurxuu nabarkiisii yascabu uu dareerayo dhiiggii waliba si xoogla ugaba soconayo dee isagoo cusub oo kale marku ku dhacay ayaa lasoo saaraya allownu midabku lownu dami waa midab dhiig wariixu irtuna riixu miskin waa miski urtii weeye bal markaa taas wey taasuu kuba imanaya xaggan horta culimadu waxay yidhahaan waxaan xikmadda kuba sugan in maalinta qiyaamaha lasoo saarayo kaa fii sabiili illahi iyo litakuna kalimat illahi iyo alculya isagoo jihaadkiisa yahay la dhaawacay ama laba dilay nabarkiisii isagoo cusub lasoo saarayo nabarkani waxa weeye waa shaahidu fadiilati horta inuu fadligii iyo camalkii weynaa uu soo qabtay buu markhaati kaba yahay iyo inuu uhuray naftiisii fii daacati illaahi oo tan baa ay tahay arrin kalena urtan dee udgoone uu leeyahayna waxaa iyadana ay faa'iidadeedu tahay bay culimmadu yidhaahaan waa dadkan laysku soo wada saaree mowqifka la wada keenay urtaasi si intay u gaadho ay halkaasna dee fadiilada uu leeyahay iyo camalkii iyo juhdigii weynaayo uu laba yimi loo muujiyo dadkii dee taas ay wada gartaan oo loo muujiyo ayay urtan udgoonna ay tahay oo saa daraaddeed ba ayay yidhaaheen waxaa loo aan loo jidayn ama loo jideeyey inaan la maydhin ruuxii shahiidka ahaa dhiiggiisiiya lagu daayo maradiisii lagu aaso aan la maydhin waa arrintan waa waxani waa waxaa shaahidka u noqonaya waxaa fadiilada waxa maalinta qiyaamaha lalaba soo saarayo in laga suuliyo ma ahaba oo wuxuu sheekhu sharaxa igu sugan wa fiihi daliilu calaa ana shahiida laa yazuulu canhu damu bikasin walaa kayri bal idinkuna sharaxiina eegta qolooyinkiina sharaxaysa cibaaradaas wa fiihi daliilu calaa ana shahiida laa yazuulu kollay maxalkuna maxal yazuulu maaha haddii la maydho waa suulaya haddii inagu dee dad ay maydhaan oo kale asri iyo keyrkiibe waxay tahay maxalku dee waa inay laa yuzaalu maxalkeed lama suulinayo nemaha ma suulayo oo iyada haddii cidi ay dee kuba kacdo dee arrintan ay khilaaftay waa suulayaaye laakiin maxalku waa maxal laa yuzaalu lama suulinayo canhu damu bikasrin walaa kayri dhiiggii lagama suulinayo maydhin iyo wax kala toona waayo waa arrinkan ee isaga shaahid shahiidka uba awey ama markhaatiga u noqonaya وxdثna محمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاq qال xdثna معmر عن hmام بن منبه qال hذا mا xdثna أbو هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فذkر أحاadيث mنها w أxاadiثii صحيفadii hmاam ee qeyb badan oo kala mida ay noo horeeyeen وqاla رasuul الل marka أxاadiث buu sheegay أxaadiثta waxa kaba mid ahayd kan ee kii koobaad baanu ahayn oo saasuu siiqadan ula yimi waqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi kullu kalmin dhaawaca dhammaantii kalmigu waa dee jiraaxada iyo dhaawac yuklamuhu la dhaawacaya almuslimu ruuxii muslimka fii sabiili illahi waa sabiilka ilaahay isagoo kuba sugan jihaadayo litakuuna kalimatullahi alculya bal mثalا taas lagu dhaawacayo ثuma takunu yowma الqiyaamati kahayatiha waxay ahaanaysaa maalinta qiyaamaha si ay ahayd jiraaxadaasi oo kale cibaaradan eega ثuma takunu kulu kalmin yuklamuhu اlmuslimu fii sabiili الlahi waxaan sugaynay dee khabarkii wixii dhacayay ثuma takunu sumaduna waa tan cadafka dee mukalay taraakigiiyo keenta nusqooyinka muslim oo dhan sidan baa dhacday bacnaa kitaabka nusqooyinkiisa oo dhan sidan baa dhacday bukhaari riwaayadiisu waxay ahayd kulu kalmin yuklamuhu lmuslimu fii sabiili اllahi takunu yowma alqiyaamati uma lamay socon iyadna waa cibaaro waadixa bal halkana waxaan kaba dhigaynaa sidaan taa uguma fasirano waayo macna ay halkan leedahay sumadii oo macnaheedii iyo meeshii ma jiro bukhaarina kumay sugnayne waxaan ka dhigaynaa zaa'idaan ka dhigaynaa oo imika halkan waa zaa'id baan leenahay dee kitaabkii way ku suganta way baaqi bay kuba tahay laakiin macnahaan baan leenahay zaa'id weeye wax macno imika halkan inoo kordhinaysaa ma jirto marka maxaan iskagaba laqaysanaynaa kulu kalmin yuklamuhu lmuslimu fii sabiili اllahi takunu oo jiraaxaan aan u celino bal kal ama kalmadaasi haddaad dee ama ti ti maradeedii kaba dhignana kalma kalmadaasi iyo jiraaxadaasi waxay noqonaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ka hay-atiha hay-adeedii iyo sifadeedii jiraaxadaasi ay lahayd idaa ducinat oo maxay ah tafajaru daman waabatan bal arrinkana caawa kolley hawshay waa iska yar badantaad moodaa in idaa ayaa nusqooyinka muslim guud ahaana tan baa dhacday alif ka dambeeya ida oon cid ahayn maxalkuna maxal cid weeye ee maxal dee taas maha waana sida imaam nawowi raximah llahu tacaala sheegaya halkan laakiin waxba intaa muu dhaafin kadaa fi jamiici nusakun buu yihi intaasuu kuba dhaafay oo idaa idaa ducinat idaadna dee waxay istiqbaal keenayeen keentaa macnaa iyadu istiqbaal bay keentaaye wax maadiyo ma aha marka haddii la dacniyo wixiina wax horaa lagaba warramayaa oo dhacay oo kale nusqooyinkii muslimna dhammaansan baa dhacay saaxibu irshaad isaari waa qastallani haddaan qastallaniba la odhan wuxuu isagoo ka cabiraa halkan walow dee malaa kitaabka kuba sharxaya miyaanooyin nusada bukhaaritaa kun haba ahatee waxa weeye hiya huna limujaradi darfiya buu ka cabiraa waa darfnimo mujaradkeedun baa looga jeedaa macnihii istiqbaal iyo waxaa lahayn ama se wuxuu leeyahay ida ha laba yidhaahee me sumada ma aha waa tan tan bukhaarina way kuba sugantahay ida ha laba yidhaahe macnu waa macno id waayo waa maxalkii cidaad taas buu leeyahay kolkolna waqada yataqaaradaan waxbay kala abaada ujeedadu midkood ta kale meesheeda meeshiisa ayay dhacdaaba oo bal matalan taas bay noqonaysa kole hadal intaa ka yar dheer buu leeyahay oo tacbiirkan uu kaba dhigay inay tahay liistixdaari suurati dacn asan mudaaric marka meel mawdi mudaaric lagaba cabir aan oran jirnay waa xaaladii hore istixdaarkeeda ayuu tana leeyahay suuradii dacnigo imika la xaadirsanayo si xaadiroo imika joogto lagaba dhigayo ayaa macnuu noqdayo istixdaarkuna wuxuu leeyahy saa lafdiga mudaarica uu noqdo si wallahu ladi arsala الriyaaxa fatusiru saxaaban tusir waa waa uu diray asaarat bay ahaydee tusir oo kale ayuu wixii macnaheeda lesa halkan aan haynana noqonaya bal waxaan leeyahay in ujeedadu ay tahay idaadu nusqooyinkii muslimsan ya nusqooyinka wada dhacday laakiin waxaan leenahay waa bimacnaa id weeye id ayay macnaheedii leedahay taas baan waa macno i daahira in arrinkan uu sheegay saaxib markaa qastallaanina oo ah liistixdaari suurati dacn si wax imika ay joogto lasoo xaadirsanayo taas oo kaleoo looga cabiray markaa wixii dee laga cabiri jiray wax aan markaa hore u dhicino wax markaa dambeeya taasna waa dee macnahan aanu leenahay id macnaheed bay leedahay bal markaa maxaan ku laqbaynayaa uma takunu yowma alqiyaamati kahay-atiha idaa ducinat id waqti ducinat la dacniyey waa hay-adeedii iyo sifadeedii markii wareemitaankan ama dacnigu kuba dhacay ayay ku imanaysaa tafajaru xaal ay burqanayso daman dhiig ahaana ujeedadu dhiiggii baa dareerayo cusub nabar cusub weeye allawnu midabku lawnu dami lawnu damin waa midab dhiig waalcarfu urtuna carfina waa alraa'ixa marka hore luqada asalkeeda waa guud ahaan raa'ixo ama ha udgoonaato ama yaanay udgoonaaninba laakiin markii dambe a waxaa isticmaalkii u batay in dee raa'ixada dayibada ah carfiga loo isticmaalo laakiin waxaan leenahay asalkii hore luqadu n khaas kuma ahayn taas walcarfu carfulmiski waa geedka diibka ah ee aada iyo aada u udgoon waxa weeyaan carfigiisa weeye waqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam waladii nafsu muxamedi fii yadih ama biyadih de badna waa manaa taase darfiga oo kale lowlaa an ashuqa inaan dhibo calى اlmu'miniina markii horena calى اlmuslimiina bay ahayd waa isla macno un waxay jirtana marka alislaam waliimaan ama almu'min iyo almuslim hadday wada socdaan sax laba macnahaba lagu kala fasira sida xadiidkii jibriil rasuulka ilaahay markuu alislaam weydiiyeyna uu wax ugu fasiray aliimaankiina wax laakiin marka uu dee mid ahaani keligii yahay kii kalena waa kulansanayaayo de waa macno kaa macnihii marka la kala duwayey laguma fasiraya macno labadoodiiba kulansanaya laguma fasiraya saa daraaddeed ba markii horena muslim iyo haddana mu'min waa ta halkan dhacday halkii horena muslimiin baaba dhacday waayo waa macno keli oo si alfaqir iyo almiskiin ay idhaahaan ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca marka ay kulmaan way kala tagaan macnaa laba macnoay kala yeeshaan marka ay kala tagaana ujeedada alfaqir haddii la yidhaha waa ma yashmul miskiin almiskiinna ma yashmul alfaqir oo markay kala tagaana way isu imanayaan oo dee midkii keli ahaabaa macnihii kii kalena wadanaya tanna waa saas oo kale un haddaba lowlaa nashuqa calى lmuuminiina ma qacadtu maan fadhiisan khalfa sariyatin sariya gadaasheed taksu fii sabiilah kamaan hadheen buu leeyahy rasuulka ilaahi waa fadliga jihaadku leeyahy walaakin laa ajidu ma helayo saacatan waa mashaqadu xaggay kaba imanayso wax maala oo dee wada gaadho iyagii oo faaxmilahum aan markaa ku qaado oon gaadiid iyo wixii ay u baahnaayeen u siiyo walaa yajiduuna iyaguna ma helayaan dhammaantood saacatan saco oo dee xag maalka iyo waxyaalo ay ku diyaarsadaan waxay ugu baahnaayeen jihaadkan iyo safarkan oo fayatabicuuni ay raacaan walaa tadibu anfusahum dee markay iga hadhaanna naftoodii ma raalli noqonayso oo kuma fiicnaanayso an yaqcuduu bici halkaasay mashaqa uga imanaysaa way ka xumaanayaan sa dee qoladii ilaahayba suuratu inoogu sheegay tawbadee markay rasuulka ilaahay u yimaadeen iyagoo doonaya inay weydiistaan ee rasuulka ilahi yihi wax aan idinku qaado ma hayo tawallow waaciinhum tafiidu waxa weye damci xasanaan laa yajiduu maa yunfiquun oo markay wax waayeen sa jihaadkii loo baxayay in ay saa ugaba hadhayeen waa qolooyinka albakaa-in waa iyagoo ooye rasuulka ilahi agtiisi kaba laameen waa taas weye oo naftoodii baan raalli kaba noqonayn fiicnaan ahayn an yaqcuduu bicdii anigoo baxay inay iyaguna iskaba fadhiyaan marka taas anigoo dhowraya ayaan u hadhayaa oon awqaadda qaarkeed oon jeclaa inaan raaco ama anan kaba hadheen ugaba hadhaya وxadثna بن abي cmر qال xadثna سfyاn وin cuyeyna عan abي الزinاad عan الcrج عan abي هurayrata qala samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yaqul rasuulka ilaahay baad maqlay xaalu ku qowlayo lowlaa an ashuqa calى الmؤminiina maa qacadtu maan fadhiisteen khilaafa sariyati sariya gadaasheed bimili xadiiثihim waa raggii horeynu soo maray xadiiskoodii bal abu hurayre xadiiskii weeye imika acraj baa ka warinaya abu hurayra markii horena acraj riwaayadii saddexaaddaan iska saarno ee laba ninoo kale un weeye waa hamaam ibnu munabih waa kan iyo markii ugu horeysay abu zurca ibnu camr ibnu jariir waa labadaa weeye maxalku maxal tasniyuu ahaa oo la yidhaaho bimili xadiisihima labadaa hore lasoo sheegay xadiiskoodii mid laba mida ayuu acrajna warinaya waasna uu ku socdo sheekhan sheekh maxamed amin harari kitaabkiisana uu muslimka kuba sharxay alkowkabulwahaaj la yidhaaho waa siduu kuba socdo wuxuu kaba dhigaa nusqooyinka inay tan ay tahay laakiin wuxuu yidhaahaaba kaba cabul wahada taxriifu min annusakh waa nimankii nusakhiinta taxriif kaba dhaco isaga wuxuu leeyahayba dee maxalkii waa bimili xadiisihim aha taase laakiin dee horena waynu usoo aragnay waxyaalo laba mid ah in jamacana kolkol de alisnani famaa fawqahuma jamaco in aqaluljamci waa labana waa laba yidhaahaa marka haddaan aqaluljamci waa laban idhaahno jamac baa lagaba cabiray bal mala taasa ka kali sheekhan labaado waayo laba sheekoo mandiqadeena labada waa reer etoobiya un mid waa reer wallo midna waa reer de waa sheekh oromo ah oo reer harar ah ayaa labadaba kitaabka way sharxeen oo la arko sharxyada casrigeena de waa kuwa ugu waaweynba ama waktigeena la sharxay bal dee shuraaxdii horena kolley intaa xajmigaa ma laha guud ahaan shuraaxdiina soo gaadhay waxaanuna soo gaadhin mooye xajmiga sharaxyadoodu ay leeyihiin mid de uu soo wada baxay waa alkowkab ulwahaaj midna waa albaxr lmuxiid oo dee ma soo wada bixin laakiin aadna way u kala badanyihin mid waa lix iyo labaatan buu kaasi ku madbacaysa kana shan iyo afartan buu gaadhaya albaxr lmuxiid dhowr iyo soddonna haatan way kasoo baxeen haddaana weliba ayaamahan midhar kale aanay soo bixin koob iyo toban baa ogaantay dambeeyey lakin waxaa leeyahay sheekhan baxr maxamed sheekh reer walada hadalkaa sheekha ayuu isagoon magacaabin u yihi bacda shuruux baa saa yidhi buu qabtay walow haamushka uu kuma sheego oo uu leeyahay dee arrinkaasi waa tasarufun hayru maqbuul ujeedadu inuu yidhaaho waa taxriif iyo waxyaalo saasa waa tasaruf aan ahayn mid la aqbalayo dee wuxuu leeyahy waa isagoo kitaabkiisa nusuulka ama ku doorto aqal jamci waa labo dee taasna in laguma tawjiihiye ujeedadu kol haddaan nusho nusooyinkii muslim ah oo san ka bedelan marna aan laba arago nusooyinku ay san ku wada yimaadeen de waxa weya markaa taasoo kale lama oranayo imika waa tasxiif buu leeyahay bal muhimka waxa weeye labadaa inoo horeyse wa bi hada isnaadi isnaadkan ayaanu ayaa wuxuu ku wariyay waladii nafsi bi waa isnaadkeenan dambe waladii nafsii biyadi lawaditu waxaan ku tamaniyey anii uqtalu in lay dilo fi sabiil lahi uma uxya bimili xadiidi abi zurcata can abi hurayrata taas baa xadiidkan kaba soo baxnay oo kolley kalaamkii waan yar dheeraynimay de waa meelahan ishkaalka lahaa waxyaalaha kale sharaxay ugu sugan waxaa kaba mida fadligan daahirkii ee ah ruuxa fii sabiili llahi ku jihaadaye lagu dila lagu dhaawacaya uu leeyahay bal waa taase wuxuu leeyahay daahirka xadiidku fii qitaali lkufaar haba noqdee kol hadduu qitaalkani mid biri iyo daaco ayay waa sidu ibnu cabdilbar kaa cabiri isagoo horti halkana waxaa iguba sugan waxaa soo gelaya in man kharaja fii sabiil lahi soo gelaya ciddii u baxday qitaalu lbuqaat oo dadka buqaada la dagaalankoodi iyo qutaacu duruq iyo dadka burcadka ama dadka jidadka ufadhiisanaya la dagaalankoodii si dee duruqda ay aamin u noqoto kale iyo iqaamat haddii bacnaa iqaamat lamri bimacruuf wanahy can munkar iyo dadkaa dhaawac hadduu gaadho arrintan way yeelanayaan buu leeyahay khaasiyadan oo wixii sabiil beri iyo daaca taasi way yeelanayaan hadalkan imika xadi inoo dambeeye an yuqtalu fi sabil lah rasuulka ilahi de taa waa tamani baan idhi tamaniga khayrkuna ajr iyo sawaab iyo niyo khayr la niyoonayo weeye bal matalan taas buu noqonaya waa taan hore usoo sheegnay wuxu uhi markaas bimil xadiidi abi zurcata can abi hurayrata waxadahana moxamed ibn musana qala xadahana cabdulwahaab yani haqafiya xa waxadahana abubakr bn abi shaybata qala xadahana abu mucaawiyata xa waxadahana bn abi cumar qala xadahana marwan bna mucaawiyata kulluhum dhammaantood kulluhumna waa cabdulwahaab athaqafi abu mucaawiya moxamed ibnu khazim iyo marwan ibna mucaawiya saddexaa weeye can yaxya bni saciidin yaxya bni saciidkana waa yaxya bnu saciid alansaari weeye ninkii taabiciga ahaa can abi saalixin marka waa nin kale inagu soo biiray oo bal matalan waxa weeyaan saddexdii hore kusoo biiro asxaabtii abu hurayra oo abu saalix ayaa xadiidkana kaba warinaye can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lawlaa an ashuqa calaa ummatii halkii cala lmuslimiin iyo cala lmuminiin aan kaba soo maray calaa ummatii la axbabtu waxaan jeclaan lahaa anlaa takhalafa inaanan ka hadhin khalfa sariyatin sariyatin way sariyo gadaasheedba aanan hadhin oona ciidan baxaya adigu oo fii sabiil lahi u baxaya ama jihaad u baxaya inaanan kaba hadhin taas baan jeclaan lahaa naxwa xadiiihim imika waa saxo raggii saddexdaa ina carajna waa ku jiraayo waa raggaa hore xadiiskoodii mid laba mid ah xadaثani زhayr بn xrb qala xadaثana jariir can shayli can abihi shayl بn abi صالح abihina waa abu صالح imakabaan si kasoo baxnay can abi hurayraةa qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam fadamana allahu liman kharaja fi sabili ila qowli ma takalaftu khilaafa sariyatin taqsub fi sabiil اlahi waana laafaadii aan soo laqbaynay raggii horeba ay ku warinayeen xadiidka baabu fadli shahaadati fi sabiil اlahi bal shahaadada fi sabiil اlahi ruuxa oo lagu dirayo isagoo dee litakuna kalimat llahi hiy alculya kaasun baaba shahiida kaasaa fi sabiil lahi kuba sugan ujeedadiisu ay tahay fadliga uu leeyahay ama ay leedahay waxadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana abu khalidin اlaxmar can shucbata can qataadata waxumaydin can anas bni maliki can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qala anahu qaal bersentka horta cidi ma jirto wax cusub ma jiraanba dee taas laakiin in yar baa xagga laftigiisa eeg abu khaalid alaxmar sulayman maxayaan aynu hore marar usoo aragnay xataa kitaabka bilowgiisii kitaabdiibaan meelihii ugu horreeyaba ayaa xadiidka shucbu ka warinaya maxaa inoo taalana can qataadata waxumaydin can anas marka daahirka sanadkani waxa weeye inuu shucba xadiidkii warinayo abu khaalidna kasii warinayo shucbana laba taabici oo xertii iyo asxaabtii anasa ayuu ka kala warinaya waa qataade iyo xumayd labadoodaas baa anas ibnu malik kaba warinaya bal xadiidku taas baa imika siiqadan ama san imika inooguba tim ayuu yahay laakiin waxay iyagu raajax yeeleen halkan dee a'imadii nuqaada ahayd asaaniidana khibrada aada iyo aada u sarreysa uba lahayd kolley sharaxana qolooyinkiina sharaxaysa waa kuba sugan yahay abu khaalid alaxmer xadiidka siduu ku wariyey inay ahayd abu khaalid alaxmer can shucbata can qataada me waxa wey can qataadata can anas ibni malik waa dariiq iyo abu khaalid oo warinayo maxay abu khaalid can xumaydin can anas ibni malik oo markaa ay xumayd haddii aan saan idhaahno shucbuu inoogu cadfanaanaya oo arrinku wuxuu noqonaya xadaثana abu khaalid اأحmer can shucbata waxumaydin markaa taasoo ama can qataadata waxumaydinna shucbe ayaan kuba cadfaynaa oo abu khaalid baa shucbe kaba wariyey iyo xumayd buu kaba wariyey markaa shucba markaa can qataadata can anas iyo xumayd oo uu toos abu khaalid ugaba warinay can anas bal taas bay raajax yeeleen oo waxay leeyihiin xumayd anas buu kaba warinayaa shucba laakiin isaga kama warinayo abu khaalid markaa xumayd iyo shucbuu kaba wariyey markaa shucba qataada can anas laakiin xumayd can anas saas ba wey taas bay raajax yeeleen cibaaraduna taa ma keenayso daahirkeedu ee bal ibhaamkaa ama ihaamkaasaa kuba sugan saas baana culimadii ama raggii nuqaada xufaada ahaa ay xadiidka ay leeyihin sanadkiisu saasuu noqonaya ama siday raggani u kala warinaya taas weeye markay duruqdii kala arkeen can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala maa min nafsin nafi ma jirto tamuutu dhimanaysa oo lahaa uu u sugnaaday cinda allahi ilaahay agtiisa khayru khayr oo yasiruhaa uu farax gelinayo annahaa tarjicu inay laabantay ila dunyaa adduunyo walaa ana laha ama walaa yasiruhaa dee uu farax gelinayo ana laha inuu iyada u sugnaaday addunya adduunya iyo wamaa fiihaa waxa fiigeeda kuba sugan ladaadkeed iyo raaxadeed ila shahiidu shahiidka un mooye fainahu yatamana wuxuu ku tamaniyayaa in yarjica inuu laabmo oo fa yuqtala la dilo fi dunyaa adduunyadii lagu soo haddana mar labaad waa lima yara wuxuu arkayo min fadli shahaadati shahaadadiisan uu mutay fadliga ay leediyo heerkay gaadhsiisantaya adigu waa fadli aada iyo aada u weyn oo jihaadkiiyo shahaadadii kuba sugane xadiidka wuxuu ay tahay naf ilaahay agtiisa khayr ku leh maxaa lagaga ixtiraazaya ruux haddaan ilaahay agtiisa khayr ku lahayn oo ruux qabrigiisii ku cadaaban yahay ama naartii kaleba kuba cadaaban dee wuxuu ku tamaniyayaa in la celiyo si uu camal saalixa ula yimaado waxaan ugaba badbaado waa taas oo kaleo dee rabbi irjicuunii xataa waktigaas ay sakaraadka kuba yimaado qabriga markau galayo taas oo kale iyada kaas waayo wax khayra ada waa cadaaban yahayo markaasu si cadaabkan uga badbaaduu doonayaaba in la celiyo oo camal saalixa laba yimaado laakiin ruuxii ilaahay agtiisa inuu khayr ku lahaa dee tacabkii iyo nasarkii adduunyana waa ka raaxaystay naciim iyo aan dee ahayn maa laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi basharna bal waa helay qabrigiisa rawda ha u noqdo iyo dee naciimkii keliya baabkii loo furayeyba haddaba ruux ilaahay agtiisa un inuu khayr ku leh kuma tamaniyayo ma jeclaysanayo in la celiyo horta de cid la celinaya maba jirto wax soo noqdi la yidhaahna maba jiro bal dee waxa weeyaan ka isagu doonayo inuu soo noqdi noqdo waa kaan ilahay agtiisa wax khayra ku lahayn kaasaa doonaya adduunye in lagu celiyo si uu bal masalan markaa camal saalixiyo laba yimaado dhibtan ugaba badbaadeen nin khayrun ilahay agtiisa kula raaxo arkay adduunyo iyo waxyaalahaas dan uu ka gelaya ma jirto cid soo noqonaysaana maba jirto dee waktiga laysa soo saarayo marka hadduu ruuxu dhinto laakiin ninkii shahiidka ah markuu arko karaamada weyn een la koobi karahayn aan la qiyaasi karayn ilaahay kuba karaameeyey ayaa wuxuu jeclaysanayaa siaan jaabir bin cabdillaahi abihiba kaba soo naqlinay iyo xadiidka tirmidi in adduunya dib loogu celiyo waa kan rasuulka ilaahayna kuba tamaniyey taas laakiin xaaladu dee mid in wax lasoo celinayo maahae waxay tilmaamaysaa un fadliga ay shahaadadu leedahay ayay tilmaamaysaa وxadثna محamed بن المسنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شhuعبة عن qتاadة qال سمعت أنس بن مالك w xadيiثkun waa tan aan argna waa dريq iyadon xumayd laba socon سمعت أنس بن مالك يxadiث عن النبي صلى الله عليه وسلم qال mا من أحد أحد ma jiro ydkل gelaya الجaنaةa جaنada oo yuxibu jecel an yarjica ila dunya adduunya inuu dib ugu laabmo maba jirto dee waa nin janno galay kii cadaab galay waa jeclaysanaya waana doonaya waana weydiisanaya laakiin lagama yeelayo laakiin kii inuu adduunyo dhinteed iyo rafaadkeed kaba tegee raaxo la kulmay ma doonayo ma jeclaysanaya adduunyo inuu dib ugu laabmo walxaal ana lahu isaga uu sugnaaday maha un iska noqodun ma cala alardi min shayin waxa dhulka korkiisa ahaayee shay ah macnaha raaxadii adduunyo oo dhan haddii la yidhaaho waa lagu siinayaa noqona adduunyo ku noqo taas ma doonayo mana jeclaysanayo taas mana dooranayo weeye waayo uxeelay waxaa dee aan dhib lahayn oo markaas raaxo iyo dee taasa ti aan loo baaldhigin adduunyada waa garanaya waa wax suulaya ee dhibteeduna iskaba badan tahay marka laakiin de asal ahaana ruux dhintay ma soo noqonayo hayru shahiid shahiidka un mooye fainahu yatamana wuxuu ku tamanaya an yarjica inuu laamuo fa yuqtala cashara maraatin kolba in la dilo lasoo nooleeyo la dilo waa lima yara wuxuu arkaya min alkaraamati karaama almuhimka waxa weeyaan waa fadliga weyn ee jihaadku leeyahay iyo shahaadadu ay leedahay ayaa xadiidku inoo cadaynaya xadaثna سacيid بن maنصuر qال xadaثna khالد بن cabd للahi الwاsdي عan سهيل بن abi صالح عan abيه عan abi هurayرaةa qاaل qiila للنabiyi slى الlه عalيه waslم rasuulka ilaahi baa lagu yihi ma yacdilu maxaa u dhigmaya oo aljihaada jihaad fii sabiili اllahi caza wajal bal acmaasha biriga iyo daacada xagga ajriga iyo sawaabka jihaadka fii sabiili llahi la jihaadaya maxaa u dhigmaya oo la ajri noqonaya qaala wuxuui laa tastadiicuuhu ma karaysaan masooyinka qaarkood bay dhacday barhkood laa tastadiicuunahu laa tastadiicunahuna waa sidii macruufka ahayd laakiin tan horena waa ti aynuu soo maray de waxa weeyaan markaasoo dee axaadiid kala duwan ayn hore usoo aragno iyadoo naasib tirin jaazimna jirin in nuntii laba gooyo tanna ti un bay kaba mid tahay laa tastadiicuuh qaala wuxuu yihi abu hurayra faacaaduu calayhi maratayn aw halaaan laba goor ama saddex goor bay hadalkii ku celiyeen kulu dalika yaqulu wuxuu ku qowlayeen markastoy hadalka ku celiyaanba laa tastadiicuunahu ma karaysaan camal jihaad uba dhigma wa qaala fi haalisati markii saddexaad ba wuxuu yihi mahalu lmujaahidi ruuxa jihaadiya fii sabiili اllaahi ka mahali saa'imi ruux sooma oo dee alqaa'imi taagan waa daaco iyo salaad iyo dee habeenkiiba alqaaniti adeecayo oo dee mudiic biaayaatil aayaadka ilaahay buu ku dhaqmayaa aqriaya marna afka kama qaadayo isagoo dee ilaalinaya wixii kale awaamirtoodii iyo nawaahidoodiiba haddaba kaasoo kale ayuu ma la mid yahay kaasoo qaa'imkaa saa'imkoo laa yafturu aan ka wahsanahayn min صiyaamin soom walaa salaatin salaad xataa yarjica ilaa uu soo laabmaya almujaahidu fii sabiili اllahi tacaala xadiidka riwaayadiisa bukhaari ama duruqdiisa qaarkood ayaa maxaa kuba yimi inuu ku yihi kii isaga weydiinayay ma karaysaa markaa uu baxo mujaahidku uu baxo inaad masjidkaaga gashin oo dee salaadun aada kuba jirtid oo marna kaba fadhiisan aada soomtid adoon maalina afurahayn oo yaa karaya buuri haddaba jihaadku waa taas oo kaleo ruuxan intaa uu jihaadayo socodkiisan iyo jiifkiisan iyo camalka kaleu la imanayo iyo gaajadan iyo haraadkan helaya iyo meeshaas hadduu meel doox ka tallaabayo hadduu buru fuliyo wixii oo dhan sa dee suuratu tawbaba akhirkeed nooguba timi waa camal saalixa ajri aan kala go' lahayn weeye isagu taas markaa inaguna camalkeenani haddaan mar la nimaadno mar kale hawlaheenii kale ayaan iskagaba toosnaa intaad camal ku jirto ku soconaya markaad hawlaha kale ku jirto camalkii kuma soconayo haddaba ruuxii haddii uu dee doonayo bal inuu kaa laba sinmo dee ruuxaa daaco laxdo kasta ku jiruu noqonaya taasna cid karaysaa ma jirto taasna cid karaysaa ma jirto xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna abu cawanata xa وxadaثani زahيr بن xرbi qal xadaثna jarيir xa وxadaثna abu bakr بن abi shaybata qal xadaثna abu mucaawiyaةa kulhm can سhayli sadexani سhayl bay kaba wariyeen bhada اsnaadi naxwahu isnaadkana waa ka can abihi can abi hurayrata xadiidkina waa ka lafdiga aynu soo aragnay mid lamid ah xadaثnي xaسن بن عalي الxulwaniي qال xadaثna abu tوbةa qal xadaثna mعaawiyaة بن صlاm عan زayd بn صlاm waa laba noo walaala أnahu samca abا صlاm زayd baana maqlay abا صlاm waa awowgood weeye aabahood maaha mمdur الxabشhi qaala wuxuu yihi abا صlاmkaasi xadaثnii waxa ii waramayaan نعmaan بن bashيr نعmaan بن bashيr oo qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa waanu yaraa markaas cinda mimbari rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mimbarkiisa agtiisaan kuba sugnaa maalin jimcaana way ahayd faqaala rajulu nin baa yidhi ma ubaali anigu uma aaba yeelayo oo dan aan ka gelayaa ma jirto an la acmala inaanan samayn camalan wax camala bacda alislaami islaamnimadkaygii dabada ilaa an asqiya alxaaja inaan xaajiga waraabiyo mooya macnaa camalkan uu fadilaya ana wuxuu leeyahay camal kale oo aan markaa kol haddaan soo islaamay camal aan sameeyo oo de waxa weeyaan aan ahayn inaan xujaajta iyo dadka xujaajta aan waraabiyo waxaan dee bal matalan ama taas aan udhigayaana ma jirto wax kaloo de aan sii raqabaynayo ama aan dan ka gelaya ma jirto waxa igu filan buu leeyahay bacd alislaam anigoo dadka xujaajtaa waraabiya kale ruuxa la halkan nooguma soo magacaabin qolooyinkan dee mubhamaadka ama riwaayaatkan dee sad oo kale ibham dhacay fasira kallay kutub dee dhowrina ama kutubna way kaba madbacaysantay uu kaga mid yahay de waxa weya kitaab khadiib iyo mukhtasarkiisa oo nawowi iyo way madbacaysayn maanta oo bal matalan taas iyo bal isd ibn اlcajami kiisna waa madbacaysan yahay waxay ka dhigeen ruuxa hadalka yidhi inuu cabaas ahaa waana kolley marka la eego rifaadada iyo siqaayada waa shaqadoodii oo dee markii dambena wahayeen xasna kuma soo maray inzicu bani cabdilmuطalib rasuulka ilaahay kuma laha waa camal ay hayeen wa qaala akharu mid kalena wuxuu yihi ma ubaali anigu ma aaba yeelayo allah acmara inaanan samayn camalan camal bacd alislaami ilaa an acmuru lmasjid axaraam masjidka xaraamkaa inan camiro mooye anugu kaa inan ka shaqeeyo ayuun baa waxa weeyaan ayaa igu filanba weeyaan oo camal aan kaa ahayn bacda islaami dee haddii aanan samaynin wax dan igaga maqanba uma arkayo dan kama gelayo tanna waxay soo naqliyeen inu cusmaan ibnu dalxa ama shaybat ibnu cusmaan waa laba nin oo isku reer ah waana nimankii miftaaxa kacbada haynaya cabdidaar inay adigu bal midkood yidhi ama labaduba ay wada yidhaaheen wa qaala aakharu mid saddexaad baa yidhi aljihaadu fii sabiili llahi afdalu mima qultum war jihaadka fii sabiili llahi la jihaadayo ayaa afdalu ka fadli badan mima qultum waxaad tidhaaheenba jihaadka kasii wada weyn tanna qolooyinkaas mubhamaadka waxay ka dhigeen cali bnu abi aalib inuu ahaa waana waqti jumca ah rasuulka ilaahay muu soo bixin fazajarahum cumaru cumar baa iyagii hadalkan u didooye oo sajrigiisu waa kanu qaala wuxuu ihi laa tarfacuu aswaatakum dhawaaqyadiina saraha ugu qaadina cinda mimbari rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi mimbarkiisa agti ee maalin jumco dadka ay wada yimaadeen oo taas oo kale dadkii haddii ay xataa kaba jeedaysa wixii ama cilmi ha noqoto ama wax kale dhawaaqi sare looma qaada yidhahan kol haddii dee ay ujeedadu dad wada maalin jimcana weeye dadkiina way wada yimaadeen ama salaadii haddii loo wada yimi oo dadkiina aanay dhegaysanayn dhici karta inshiqaal kale inuu yimaado ana dhawaaqi sare looguma qaadayo dee masaajidii masjidka rasuulka ilahina waa kaba sii mudan yahay cinda mimbari rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa huwa yowma jumuca waxaa dhici karta hadal cumar inuu yahay tacliinna inay u tahay waxaanay dee maanta dhawaaqa sare u qaadeen waa maalin jumco dadka ay soo xaadireen oo dee dadka waa kuwaa salaadii sugayaba inuu raawigi ka dambeeye yahayna waa suurtagale maalin jumco adigu ahayd maalintaas laakiin muxuu yihi walaakin idinku bal horta ka aamusa hadalkan dhawaaqidna sare ha u qaadina walakin idaa salaytu ljumucata jumcada markan tukado dakaltu rasuulka ilaahay baan u geli doonaa fastaftaytu waxaan ka fatwo dalbi oon weydiin fiima اkhtalaftum fiihi waxaana iskuma khilaafteen ina wuxuu la yimid istiqaayat اlxaaj ayaa fadli badan midna cimaarat اlmasjid اxaraam baa fadli badan meeye jihaadkaa ka wada weyn waa arrinkaas khilaafku waa kaas waa waxyaalaha ay kala fadilayeen camalkan kuwa hore lahaa ilaa an asqiya alxaaja ama acmur lmasjid xaraamna wuxuu leeyahy wax iga maqanba ma jirto kol haddaan camalkaa la imaado camal weyn ayaan laba imi taas bay ahayd oo haddaba kanaa iskuma khilaafteen rasuulka ilahi baan weydiin doonaa faanzla allahu caza wajal ilaahay baa soo dejiyey ajcaltum siqaayat alxaaji wacimaarat almasjid اlxaraami kaman aamina biاllahi walyowmi اlaakhiri alaayata ilaa akhiriha oo ma waxa ka dhigteen waa inkaar aha xaajiga waraabintiisi iyo masjidka xurmada leh oo la camiro taas kaman aamana billahi walyowmi alaakhir oo dee iyo intii kaba dambeysay iyo dadkaa jihaadaya miyaa kaa kala ma jirtaan macnaha laba sidna weeye taas oo kale oo dee acmaashan marka dambe la sheegay ayaa ka mudan oo kaba weyn taas baa ilaahay soo dejiyay buri ilaa akhirihayo macnuhu uu su-aashaasi xadiidka kadhi macnihiisu waa inoo daahir jihaadka fadligiisi iyo dee way nooguba sugan tahay inuu acmaasha kale kaba fadli badan yahay way nooguba sugan tahay xagga marka la eego nuzuulka aayadda kollay mufasiriintu siay dee kuba tagaan waktigan wakti kaba horeysay aayadda soo degitaankiisu ina yahay iyagu nimankii qureysheed oo kale iyo dee umuurahana gacanta ku hayay inay lahayn annagaaba kabaro nimankaas dee muslimiinta ahoo dee anagu beydkii baan camiraynaa xujaajtii baan waraabinaynaa arrinkuna taas waayo aayadda waxay ku khatimaysaa wallahu laa yahdi lqowma alظaalimiin muslimiin iskhilaaftoona hadday tahay dee cibaaraduma ay timaadeeno waxay leeyihiin nuzuulkeedu waa horeeyey intan waana arrin ishkaal meesha jirta bal imika kolley wakti aan kusoo yaro wada naqliyana ma hayste laakiin waxaan idin tilmaamayaa bal hadalka dheere uu leeyahay ama baxsiga uu leeyahay qurdubi tafsiirkiisa markuu aayaddan qabanayo waa qurdubi tafsiirkiisa aayadda markuu qabanayo xadiidkeedna waa soo qaatay waxyaalihii jirayba isaga hadalkiisu suu isagu u dhacaye uu doortayna waxay ahayduun imika arrinka nuzuulka in yar tasaamux iyo tasaahul ku jiro waktigii hore ayuu ay soo degtaye halkii de bel matalan ay ahaan lahayd un rasuulka ilaahay markaa waa isagoo xaaladooda kaba jawaabaya aayaddii buu aqriyey oo dee jawaabna unoqonaysay fatwadii unoqonaysay ama wixii lagaba doonayey ayaa laga cabiray u nuzuul iyo soo degitaan oo arrinku waxaynu markii cumar weydiiye uba galay inuu dee aayaddan oo hore usoo degtay oo bal matalan taasa la aqriyey ama uu kuba aqriyey marka halkii uu aqriyey loo odhan lahaa ayaa nuzuul iyo way soo degtay dee waktiga arrin ka horreysay ahayd arrinkuna wuxuu aha nimankaa mushrikiinta oo umuuraha sheeganayey oo lahaa annagaaba cidbo nama dhaanto cidbo annaga nama dhaanto annagaaba kaba mudan dadka muslimiinta taas baana khitaamkii aayadda wallahu laa yahdi lqowma aldaalimiin ay uba timi bal waa hadalle waxaan leeyahay kolley waa ul yar laamaysaan waxaan isaga u leeyahay waxoogaa buu maca xadiidkeennana waa soo qaatay umuurihiina guud ahaan adigu dee hadalkiisaa yar dheeraayo bal ishkaalka inka jawaabtiisa taas ba wey وxadثnي cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrmiي qال xadثna yaحyى بن xasاn qال xadثna معaawiyaة qال أخbarnii زayd معaawiya زayd waa labadii nin ee walaalo ahaa he imaka sanadkii hore noogaba sugnaa أنه سمع أbا سلام قال xdثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم wa بمثل xadيث أبي توبة أبي توبة mثلا xadيiثkiisi aynu soo maray oo kale ayay ahayd waayo markii hore أبو توبة isagaa معaawiye ka wariyey maanta yaحya بن xaسان iyo تنisi baa kaba warinaya haddaba xadيثkii mid laba mida فضل الغدوة والروحة في سبيل الله والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا ولا تهنا